Tobanna cutubka laba iyo tobnaad haddaba walaalayaalow waxaan idinku baryayaa ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna ilaah u siisaan sida allabari nool oo quduus ah oo ilaah ku farxo waana cibaadaysigiinna caqliga leh haweenkaanina dadka ifkan laakiinse ku beddelma cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay tahay doonista ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxa oo kaamilka ah waayo nimcadii laysiiyey ayaan ku hadlayaa waxaan ku leeyahay mid kasta oo idinka mid ah yuusan isdarajayn intuu isdarajayn lahaa in ka badan laakiinse miirqab ha ku fikiro sida ilaah mid kasta u siiyey qayb rumaysad ah waayo sida aynu xubno badan ugu leennahay jidhkeenna oo aan xubnaha oo dhammuna isku shuqul u ahayn sidaas oo kalaan innagoo badan masiixa isku jidh ku nahay oo midba midka kale waa xubnihiisii innagoo haysanna hadiyado ku kala duwan nimcadii layna siiyey hadday tahay wax sii sheegid aan wax ku sii sheegno sida qaybta rumaysadkeenna ama hadday tahay adeegid aan aad u adeegno kii wax baraana si fiican waxa u baro kii wax waaniyaana si fiican waxa u waaniyo kii wax bixiyaana deeqsinnimo waxa u bixiyo kii wax u taliyaana dadaal wax ha ugu taliyo kii wax u naxariistaana farxad waxa ugu naxariisto jacaylku ha noqdo mid aan labaweji lahayn sharka karha wanaagga xegsada kalgacayl walaalnimo isku wada jeclaada midkiinba midka kale ha hor darajeeyo dadaalka ha ka caajisina ruuxa ku kululaada oo rabbiga u adeega rajada ku farxa dhibta u dulqaata tukashada wadiddeeda ku sii adkaysta oo ku caawiya waxa quduusiinta u baahan yihiin oo shisheeyahana martigeliya u duceeya kuwa idin silciya u duceeya oo haabaarina la farxa kuwa farxaya la ooya kuwa ooyaya midba midka kale ha la fikir ahaado ha kibrina laakiin kuwa hoose la socda kuwa isla caqli badan ha noqonina ninna shar shar ha ugu celinina ka fikira inaad samaysaan wax wanaagsan dadka oo dhan hortiisa hadday suurtowdo intaad kartaan nabad kula jooga dadka oo dhan gacaliyayaalow ha aarsanina laakiin meel u banneeya cadhada ilaah waayo waxaa qoran aarsashaaniyaa leh anaa u abaal marin ayaa rabbigu leeyahay laakiin haddii cadowgaagu gaajaysan yahay cunto sii hadduu hareedsan yahayna waraabi waayo haddaataa samayso waxaad madaxiisa ku kor ururin doontaa duxulo dab ah sharku yuusan kala adkaan laakiinse sharka wanaag kaga adkoow